wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay horumarinta shuruucda dowladda kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliin ka tirsan wasaaradda garsoorayaal qareene iyo xubno ka kala socda ururada bulshada rayidka waxaana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa shuruucda jubbaland iyo sidii loogu adeegi lahaa bulshada si cadaalad ah oo waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka ujeedka kulanka ayaa ahaa in la dardargeliyo dib u eegista iyo hagaajinta shuruucda si ay ula jaan qaadaan isbedelada deegaanka baahiyaha bulshada iyo nidaamka cadaaladda ee casriga ujeedka kulanka ayaa ahaa in la dardargeliyo dib u eegista iyo hagaajinta shuruucda si ay ula jaan qaadaan isbedelada deegaanka baahiyaha bulshada iyo nidaamka cadaaladda ee casriga agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabduqaadir aadan qaynuuni ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay kulanka maanta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka haddaan nala run-aantii waxaa sharaf noo ah inaan soo qabanqaabino kulanka agaasimayaasha guud ee horumarinta shuruucda iyo siyaasadaha dowladda oon waayaha o dhan wadnay haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maadaama maandaydka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ay tahay hubinta tayada shuruucda iyo siyaasadaha dowladda jubbaland iyadoo noo suurtagashay inaan maalmahan aan ku jirno aan tababarano dad ku dhow boqol qof run ahaantii oo ka kala socda dhammaan laamaha dowladda ururada bulshada sharci yaqaanada yoolkana ay tahay sideen ku horumarin karnaa shuruucdeenna iyo siyaasadaheenna maanta inayn marka u fadhino kulankii agaasimayaasha guud ay iska wareysan lahaayeen iskana xog wareysan lahaayeen horumarinta shuruucda iyo siyaasadaha dowladnimada sababta ah sharcigu ama xeerku iyo siyaasaddu waa bundhiga dowladnimada dowladda tayadeeda waxaa laga fiiriyaa tayada shuruucdeeda iyo tayada siyaasadeeda haddii siyaasado iyo xeerar tayo leh ay dowladdu hayso waxaa dhab oo xaqiiq ah inay dowladnimadeeduna run ahaantii horumarayso annagu arrinkaa xaqiijinayna ayaan kulankan agaasimayaasha guud maanta foorumkan iskugu yeernay dood fiican baa run ahaantii laga galay hawshaas ku saabsan aad baan run ahaantii agaasimayaasha ugu mahadcelinaya laguna ballamay in la xoojiyo tayada shuruucda iyo siyaasadaha noqdaanna jubbaland ay noqoto role model dhammaan isteedada kale ee soomaaliya ay u noqoto meesha iyada loo soo doonto shuruucda iyo xeerarka iyo siyaasadaha loo soo doonto layidhaha jubbaland halkaas iyadaa nooga fiican tusaale ay nagu noqoto inaynu ku hagno isteedada kale ee soomaaliya run ahaantii inagu marka la rabo shuruucdeenna ama xeerarkeenna iyo siyaasadaheennu inay dabaqaan siyaasad iyo xeer wanaagsan wixii laga rabay oo ugu muhiimsan tahay tayada qoraalka in la helo dad u qora sharciga iyo siyaasadda luuqadii lagu baahnaa loo baahnaa lagu qoro run ahaantii lana helo wasaaradda cadaaladuna diyaar u tahay dowrkaas inay qaadato tababarkan ay saa ku xoojinayso run ahaantii sidoo kale ka qaybgalka bulshadu inay tahay lafdhabar sababta ah xeerarka iyo siyaasadaha cidda lagu dhaqi doono waa bulshada marka bulshadii in la tashi saxa la geliyo aysan xeerarkeennu siyaasadaheenu noqon kuwa armaajooyinka keligan inoogu jira ee bulshadu ay la tashi saxa ku yeelato sidoo kale dhammaan laamaha dowladdu sida agaasimayaasha igu horreeye ay sheegeen waa wadatashiibuu ka dhexeeya iyo shaqo wadaag xeerarka iyo siyaasadaha marka la samaynaya wasaaraddu inaysan keligeed fiirin ay fiiriso wasaaradda ama hay-adda kaleha xeerka la wadaagta laga wada doodo laysla fariisto arrinkaas run ahaantii waxay keenaysaa muwaadinkii inaanan boqol cashuuro iyo boqol dakhli uruurin iyo boqol ciqaaboo tiro badan aan la dulkeenin in wax tayo leh dakhli uruursan dowladdiina ay dakhliga samayso